heerka shaqo la-aaneed ee haysata dhalinyarada soomaaliyeed ee wax bartay ee ku sugan dalka gudihiisa ayaa sii kordhaysay xilli tiro badan oo dhalinyarahana ay ka qalinjibinayaan jaamacadaha ku yaala dalka taasoo weliba ay usii dheer tahay kuwa wax soo bartay oo markaasi kasoo laabanaya dalka dibaddiisa qaar ka mid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool degmada doble ayaa waxay hay-adaha iyo dowladda ay ka codsadeen in shaqo abuur loo sameeyo magacayga waxaa caaisha cabdi xasan waxaa kamid ahay gabdhaha ku nool ee u dhashay degmada doobley waxaa kamid ahay gabdhaha waxbartay ee laashaqada ah u baahan shaqo abuur anika ahaan waxaa soo bartay kuliyadda la yiraahdo itiga waxaa ku takhasusa computer engineering waxaa soo dhameeyey hal sano ka hor ilaa hadeer ma hayo wax shaqo ah deegaankeena waxaa laga qiimeeyaa dadka oo dibadaha wax kasoo bartay sida waxaanba noogu dhawaata kenyada dariskeena ah anaga waxaa nahay dhalinyaro wax soo bartay oo blaashaqo ah noloshoodii iyo nolosha qoyskooda aanan haysan waxa ay ku maareeyaan ka gabdha ahaan maamulka degmada dowle waxaa ka codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo abuur amana siiyaan shaqo baanu ka codsanaynaa anaga waxaa wax usoo baraneyn inaan deegaankeena wax u qabano oo mataqaanaa iyaguna ay naga faa-iidaan anaguna aan ka faa-iidno waalidkeenana aan ku anfacno iyagana aan cilmigeena aan u faa-iideyno anagaa u dhalanay oo wax usoo baranay oo mataqaanaa mudan in aan wax u qabano marka maamulka waxaanu si si wanaagsan ooga codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo ama aynana shaqaaleysiiyaan magacii waa sumeeye cabdi axmed waxaan kamid ahay gabdhaha ku nool deegaanka dhoobley ee shaqo la-aanta hayso ilaa heer jaamacadeed